بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay eh, baxtigii almabxath athani atamasuk bisunna waxaynu ka soo hadalnay almadlab alawal oo tacriifu sunna almadlab athani oo dikr aayaat alati tadulu cala wujubi itibaaci sunna waxaynu halkan ka gelaynaa almadlab athaalith oo ah waxa weeye dikru axaadiid addaala cala wujubi itibaaci sunna wuxuuna noqonayaa casharkaani casharka koob iyo tobnaad markaynu baxhigan ka hadlayno oo baxhi walba waxa weeye casharadiisa waynu isku xijinaynaa Eh, awalan axaadiidta ma soo koobi karno oo waxaa ku soo aroortay axaadiid aad iyo aad u fara badan ayaa ku soo aroortay oo ina tusaysa calaa wujuubi itibaaci sunna wa tarku lbidaci waltaqliid laakiin waxaynu ka soo qaadanaynaa dhowr xadiid oo tusaale ah waxa weeye calaa sabiili waxa weeye eh, maaha eh, calaa sabiili xasri maaha uma soo wada koobi karno laakiin waa tusaale waa calaa sabiili mithaal ee maaha inaynu soo xasirinayno oo axaadiitoo dhan keenayno waayo aad bay u fara badan tahay oo baxti dheer waa Eh, oo marka qofkii raba inuu axaadiidtaas oo dhan ogaado wuxuu ugu noqonayaa dee kutubta axaadiidta saxiixulbukhaari saxiixu muslim sunanka meelaha ay kaga hadlaan oo kitaabu sunna ay waxa weeye iyo alictisaam iyo meelahaas kaga hadlaan marka xadiidka ugu horeeya waa min xadiidi caaisha radi allahu canha xadiida caaisha radi allahu canha oo caamka ah waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun man ruuxii axdatha soo dariya oo ku soo dara xadadku waa wixii cusub oo lala yimaado xadath waa waxa cusub wa marka man axdatha qofkii soo dariya oo keena waxa weeye man axdatha fi amrina hada ay fi diinina hada diintanaan la imid oo waxa weeye diinu muxamed ah qofkii wax cusub ku soo dara fi amrina hada maa laysa minhu oo aan ka mid ahayn waxaan ka mid ahayn oo cusub qofkii ku soo dara fa huwa raddun waa lagu radeeya ay marduudun calaa saaxibihi wa caamilihi kii waxa weeye la yimid ayaa lagu radiyayaa iyo kii ku daydoo sameeyeyna waa lagu radiyayaa muttafaqun calayhi xadiidkaa markaa riwaayad buu leeyahay oo gaara oo imaamu muslim gaar u dhaha u leeyahay oo waxa uu odhanayaa kasii guda weyn man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun man ruuxii camila sameeya camalan camal laysa calayhi amrunaa aan diinteenna ka mid ahayn fahuwa raddun ay marduudun calaa caamilih kii sameeyey ayaa lagu radiyaya riwaayadaana muslim ayaa gaar u warinaya marka xadiidka cadiimka ah oo waxa weeye eh, muttafaqun calayhi ah ayaynu waxaynu ka soo qaadanaynaa sharaxa culummada waxaan tilmaamaynaa sharaxa uu saaray xaafid ibn rajab raximahu allahu tacaala marka uu sharaxayo jaamic alculuum walxikam iyo waxaynu soo qaadanaynaa sharxa imaamu nawowi saxiixu muslim markuu sharaxayo iyo imaamu shawkani markuu neelaudaarka sharaxayo saddexdaas ayaan mid walba kalaamkoodu waa dheer yahay laakiin mid walba kalaamkiisa waxaan ka soo qaadanayaa khulaasa kooban si aynu u fahanno xadiidkan macnihiisa iyo meesha uu socdo horta awalan markaan leenahay man axdatha fi amrina bidcada ayaa lagu radiyaa xadiidkan waxaana loo shardiyaa oo bidcada markaa la taxqiiqinayo waxaa la leeyahay camalkan qofku uu sameeyey horta wax cusub maya oo nebi maxamed ka dambeeyey haa oo nebi maxamed waa ka dembeeyey hadduu mar la yidhaahdo maya ee nebi maxamed kama dembayn oo xilligii nebiga wuu jiray oo nebigaa sameeyey oo saxaabadaa samaysay fa huwa min asunna waa sunnihii weeye waa la raacaya laakiin axdatha ay wax cusub oo jadiida xadath waa wax cusub ah oo jadiida la yimid shardiga labaad wuxuu yahay inuu noqdo min amri diin waxaan cusub in diin iyo cibaade iyo taqarub inuu yahay hadduu yahay umuur dunya oo aan ilaahay loogu dhowaanaynin waxaan leenaha shaqa kuma lihin oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa antum aclamu biumuuri dunyakum ninkii waxa weeye muhandis iyo injineera iyo waxa weye maaragtay technology samaynaya oo hadba adduunka wax cusub oo dadku u baahan yihiin oon xaaraam ahayn keenaya ahna shaqo kuma lihin saa daraaddeed markaa dadka caqligooda qaar ay ku odhanayaan wax walba bidca dhahdeen okiyaalaha qabti waa bidco saacadda waa bidco waxaasoo dhan caqli xumo wa ee nebiguu ku qayday fii amrinaa haada buu yii ey fii diinina waayo diintu waa tawqiifi maalintii nebi maxamed dhintay meeshay joogtay baa loo daynayaa waa lagu camalfalayaa bes maa laysa minhu fahuwa raddun waxa weeye midda ugu dambaysa fa huwa raddun waxaynu ogaanaynaa camal kasta oo aan nebi maxamed lagaga dayan fa huwa marduud wuxuu yidhahdaa imaamu nawowi ay marduudun bimacna almarduud weeye ay laa yuctadu bihi lama tirsanayo oo waa baatil oo lama aqbalayo aynu marka fiirino culummada kalaamkooda qaala alxaafid ibn rajab raximah llahu tacaala markuu sharaxayo jaamic alculuum walxikam xadiidka waxa uu leeyahay wahada xadii wahada alxadiidu xadiidun cadiim wa aslun min usuuli ddiin markaasuu isbarbar dhigay isaga iyo xadiidka inama alacmaalu binniyaat wuxuu yidhi fakamaa ana xadiidu inama alacmaalu binniyaat miisaanu alacmaali fi daahiriha fii baatiniha wuxuu yidhi miisaan miisaan xadiidka inama alacmaalu binniyaat acmaasha quluubta laga sameeyo oo qalbiga oo baatinka ah ayuu miisaan u yahay camal kasta oo ilaahay darti loo sameynayo oo waxa weeye khaalisan lilaahi ah xadiidkaasuu soo gelayaa inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli imri ma nawaa wuxuu yidhi marka fa huwa ay hada alxadiidu waa miisaanu alacmaal fi daahiriha waa miisaan buu u yahay acmaasha oo dhan acmaalu lcibaad addoommadu acmaasha ay samaynayaan ayuu kana miisaan u yahay fii daahiriha daahirka aynu u jeedno ila halkaa qofka tukanaya waynu u jeednaa camalkiisa ma salaaddii nebigu tukaday mise salaad ka duwan waynu aragnaa laakiin inuu ilaahay rumaysan yahay qalbigiisa inagu ma aragno ilaahay unbaa daalacanaya idan marka xadiidkani waa qaacida waa miisaan la saarayo qof walba camalka uu sameeyo oo uu bannaanka soo dhigto xadiidkaana lagu miisaamaya fa in waafaqa hadduu waafaqo camalkiisu hada alxadiid xadiidka hadduu waafaqo waxa weeye yuctadu waa la tirsanayaa camalka oo camal saxiixa laleeyahy waa looga markhaanti kacaya wax wanaagsan baad samays ninbaa halkaa wuxuu tukaday salaad laba ragcadood oo sunno ah oo nebiga ka sugan taxiyatulmasjid maalan ayuu tukaday si fiican buu u tukaday waxaan leenahay ninkaasi wax bidcaa lama imaan camalkiisuna waa wanaagsan yahay ilaahayna waxaan rajeynayna inuu ka aqbalo amaa annaga ma jasmin karno in laga aqbalayo waayo qalbigiisa ma ogin oo xadiidkaa kale ma ogaan karno inama alacmaalu binniyaat laakiin kan daahirka waa ogaan karnaa oo sunnahan ku miisaami karnaa marka waa miisaan ayuu u yahay camalka ayuu miisaan u yahay daahirka ile acmaasha qaarna waxaa loo qeybiyaa acmaalu lquluub oo niyaadka iyo waxyaalaha iimaanka iyo qalbiga waxna waxaa loo qeybiyaa acmaal daahira oo qofka lagu arkayo inuu samaynayo markaasuu waxau yidhi ibn rajab raximah llahu tacaala fa kullu camalin camal kasta oo waxa weye khaalafa taxta hada alxadiid macnaha aan waafaqin lam yuwaafiq aan waafaqin xadiidkaa fa huwa marduudun ay baatilun laa yuctadu waa la radeeyaa oo waxa weeye lama qaadanayo markaasuu tilmaamo wuxuu yidhi wa qowluhu laysa calayhi amruna man axdatha fii amrina hada waa inuu noqdaa arinka qofka laga hadlaya ay fii diinina haada maa laysa minhuna wuxuu nebigu ku caddeeyey buu yidhi ay macnaha qofkii wax ku soo dara marka qofkii wax cusub la yimaada oo aan markaas diintu u diinta waafaqin oo aan daliil looga helin oo aan aslu min usuuli diin aana u markhaanti kicin waxaa leeyahay fa huwa marduudun calaa saaxibi laa yuqbal lagama aqbalayo idan haadaa waadix marka oo way caddahay inuunan camalkaasi baadil noqonayo oo waa wax waadixa waa oo lama aqbalay marduudkuna waa baadil waa sidoo kale imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharxu muslimka waa soo koobaynaa kalaamkoodu waa dheeryahay sharxu muslimka marka uu ku sharaxayo imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay isaguna wa hada alxadiidu qaacidatun cadiima min qawaacid iddiin waxa weeye aslun min usuuli iddiin weeye xadiidkani sababtu maxay tahay isagana wuu caddeeyo wuxuu yidhi acmaasha oo dhan waxaa la rabaa inay noqdaan taxta shariica camalkeennu hadduu ka dhex baxo axaadiidta nebiga iyo diintii nebigu la yimid camalkeennu hadduu ka dhex baxoo khilaafo ma noqonayo min asharci baadil buu noqonayaa waa la tuurayaa idan wuxuu leeyahay marka jumlada hore oo man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun wuxuu leeyahay alraddu huna bimacna almarduud raddiga halkan waxaa laga wadaa bimacna almarduud ay marduudun calaa faacilihi wa qaa'ilihi kaa'ina man kaan qofkii sameeyey ama la yimid oo ku hadlay ayaa lagu radiyayaa kaa'ina man kaan wuxuu doonaba ha noqde markaasuu riwaayadda dambe gaar u tilmaamo waxa uu yidhi riwaayadan dambe oo ah man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun hadhowna waa soo celin doonaa cashar gaaraan ka dhigaynaa waxa uu yidhi waxaa dhici karta qad yucaanidu qaar markii loo daliishado riwaayadda hore oo la yidhaahdo waxa aad samaynayso waa bidco nebigu wuxuu yidhi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ayaa qaar waxay odhanayaan anigu ma ma ma keenin dad baa iiga horreeyey oo waxa weeye dee qofkii bidcada sameeyey ayaa dembigaa iska leh anigu shaqa kuma lihi waxaa la odhanayaa xadiidkaanaa ku haysta marka wuxuu yidhi fa in ixtaja haddii uu deliishado saas qofkan mucaanidkaa haddii loo deliishado riwaayadda hore qad yucaanid waxaa dhici karta inuu canaad la yimaado oo yidhaahdo anigu ma axdatu waxa ma soo darin ha markaasaa fa yuxtaju bi hadihi riwaaya riwaayaddan baa loo deliishanaya waxaa la odhanayaa nebigu wuxuu yidhi man camila camalan laysa calay mra fahuwa raddun idan man camila qofna kama dhex bixi karo kii isagu bilaabay iyo kii ku dayday ilaa qiyaama saaca waxay soo gelayaan man camila ilaa camalkii waad samaysay ma inkiri karin idan markaasaa lagu radiyey wuxuu yidhi marka imaamu nawowi raximahullah faa'ida cadiimuu keenay wuxuu yidhi xadiidkan waxyaalaha loo deliishanaya waxa uu yahay fi waxa weeye wax kasta oo bidca waa loo deliishanaya fi jamiici lmuxdathaat waa loo deliishanaya fi ibtaali jamiici lmuxdathaat baa loo deliishanaya ama caqiida ha noqoto ama cibaada ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama dacwo ha noqotee wax kasta oo bidco ah ayaa loo deliishanaya kabacdina waxa uu yidhi markaa waxaa aad iyo aad u wanaagsan xadiidkan oo inagu booriyey in aad iyo aad loo xifdiyo oo ciyaalka la baro oo dumarka la baro oo dhallinyarada la baro oo la shaaciyo istidlaalkiisa in loo deliishanayo bidco kasta waa qaacida cadiima oo kulliya qaacida kulliya aan wax ka dhex baxayaa jirin ma ka dhex saari kadhid marka bidco gaara waxa weye bidca oo dhan baa loo deliishanaya sharxu muslimka ayuu sidaa ku sharaxayaa sharax dheer qofkii raba waa raajici karaa sidoo kale imaamu shawkani raximah llahu tacaala neel awdaarka markuu sharaxayo isaguna fawaa'id cajiibuu keenaa wuxuu leeyahay isaguna saasoo kaleu ku raacaya wuxuu leeyahay xadiidkani waa xadiid qaacida waa miisaan alacmaal aldaahira ayaa lagu miisaamaya wuxuu leeyahay marka isagu arrin faa'idaha cajiibuu keena wuxuu yidhi waa qaacida kuliya oo loo deliishanaya bidco kasta waxay la mid tahay buu yidhi kulla bidcatin dalaala ayuu la mid yahay markaasuu waxa uu isbarbar wuxuu keenay faa'ida cadiima waxa uu yidhi wa min mawaatin alistidlaal meelaha loo deliishanaya waxaa ka mid ah bidco kasta oo qofku la yimid ama taqsiimu lbidac labada waa ka hadli doonaa macnaha bidcu qofkaana la yimid markaasaad waxaad leedahay war bidcada waxaana waa maxay waa bidcee ka joog marka faa'iiduu keeno wuxuu yidhi intaadan horta qofka radiyin weydiiyo isku itifaaqa horta waxaan inay bidco noqoto see la isugu itifaaqayaa su-aalahan soo socdaa qofka la weydiinaya war waxaanaad samaysay nebi maxamed ma sameeyey maya hadduu ku yidhaahdo war nebi maxamed ma amray maya hadduu ku yidhaahdo agtiisa ma lagu sameeyey oo saxaabadii ma sameeyano ma u qiray maya hadduu ku dhaho laba mid weeye saddexdaba inuu maya yidhaahdo iyo inuu ku yidhaahdo haa hadduu ku yidhaahdo haa oo daliil kuu keeno khalaas dee waa sunniyood raacaysa hadduu laakiin kugu waafaqo ku yidhaahdo nebi maxamed ma samayn saxaabadiina ma samayn mana amrin agtiisana laguma samayn waxaad leedahay idan fahiya bidca marka waa bidca waa ee ka joog xadiidkaana u deliishanaysaa markaa man camila camalan laysa caleyhi amruna fa waraddun baad leedahay waa bidcu taas halkaasaad marka iyo kullu bidcatin dalaala halkaasaad kaga tegaysaa hadduu marka arrin kala keeno qaar baa canaad kale iyo xujo keenaya wuxuu ku leeyahay haa waa bidco oo shaki kuma jiro inay bidco tahay laakiin waa bidca xasana marka waa taqsiimu lbidac markaasuu waxau yidhi shawkani wamaa asraxahu maxaa xadiidkan uga waadaxsan in loo deliishado fii ibtaali qowlkooda in lagu baatil gareeyo oo baatil lagaga dhigo ay yidhaahdeen fii taqsiimi albidac bidcada ay qaybiyeen bidca xasana wa bidca qabiixa markaase waxay yidhaahdeen bidcada laba u qaybsanta midi waa xasan oo waa wanaagsan tahay midna waa qabiixa waa xun tahay tan xun weeye midaan la ogolayn idan waxaa la leeyahay sunnadii nebiga waa tan uu saddex iyo labaatan sana dadka barayay hal xadiid oo ka soo saara oo odhanaya taqsiimu lbidac inay xasana iyo qabiixa tahay waxaa inoo imaan doontaa aathaarta saxaabada oo cabdullahi ibni cumar leeyahay kullu bidcatin dalaala wa in ra'aha naasu lxasana marka waxaa leeyahay waa baatil waxaad ku hadash wuxuu leeyahay marka imaamu shawkani waxaad samaynaysaa waxaad ka dalbaysaa daliil baa ka dalbaysaa daliilu taqsiim waxaad leedahay ii keen daliisha soo reebtay oo taqsiimkan samaysay oo bidcadan hadda aa wadatid ka dhigaysa bidca xasana hadduu daliil kuula yimaada saxiixa itabacta sunnaha sunnihii wey waa raacaysaa hadduuna kuula imaanin waxa istaraxta marka buuqiisiyo doodiisa ka raaxayso oo isaga tag oo waxa waad ka raysay waayo wuxuu la mid yahay qof dhagax afka lagaga dhuftay oo laga raayey markaa dee daliil ma uu hayo waad isaga tegaysaa markaa bidcadiisaa ku dhex jiro marka haddaan hadda tusaale yara soo qaadanno bidac badan oo dadku sidaas ay maanta ogol yihiin bidcatulmawliid baa ka mid a mawliidkii waxaad weydiinaysaa kan dhigaya oo u sacyinaya oo u dagaalamaya ayaad waxaad weydiinaysaa war nebi maxamed ma sameeye maya buu ku leeyahy abubakar ma sameeye maya buu ku leeyahy cumar ma sameeye maya buu ku leeyahy saxaabadii o dhan ma sameeyeen maya buu ku leeyahy a'immadii ma sameeyeen ka imaamu shaafici wa imaamu maalik wa imaamu axmed maya buu ku leeyahy goormaa la bilaabay iyagaa qiraya afar boqol iyo ziyaado sana markuu nebigu mootanaa oo qarniga afraad ayaa la bilaabay oo dowladdii faadimiyada la ohan jiray oo shiicada ahayd baa bilaabay halkaa marka markuu kula qiro oo intaa kula qiro waxa leeyahay de waa bidce maa banaanka iska martid maya waa bidca xasanuu kuleeyahy waa farxad waxa wey waa lagu farxayaa waa wax wanaagsan xumaan lama samaynayo waxaasoo dhan marka diin ma aha waynu soo marnay kalaamkii imaamu maalik raximahu llahu tacaala ninkii uu ku radiyey waxa weeye masaajidka nebigan ka bilaabayaa talbiyada ha ka bilaabin buu yidhi oo ha khilaafi nebiga fa inii akhshaaka calayka alfitna fa inii akhshaa calayka alfitna waxaan kaaga baqayaa inaad fidnowdid ee ka daa markaasuu yidhi waa maxay fidnadu oo fidnada ka weyn maxay tahay buu yidhi inaad wax aan nebi maxamed samayn aad inta la timaadid isku aragtid wax wanaagsan inaad samaysay waa baadil marka calaa kulli xaal marka qofka muslimkaa waxaa laga rabaa alitibaac waana jumladan dambe baynu sharixi doonaa oo man camila camalan laysa caleyhi amruna raddun sida ay shardi ugu tahay fii qabuuli alcamal laakiin hadda cumuuman xadiidka intiisaa hore waxay inoo caddaynaysaa iyo kalaamka culummada inay bidca oo dhan aan la ogolayn marka bidco ka dheerow akhilmuslim waqtalmuslima ilaahay looguma dhowaado bidco ilaahay waxaa loogu dhowaadaa kitaabka iyo sunnaha wixii ku sugan wixii kalena bannaanka ka mar ha ku halaagsamin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin